iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee yooxanaa waxaa cunto la siiyey shan kun oo nin waxaas dabadeed ciise wuxuu u kacay dhinaca kale oo badda galiili oo ahayd baddii tiberiyas dad badanna way raaceen waayo waxay arkeen calaamooyinkii uu ku sameeyey kuwii bukay kolkaasaa ciise buurta u baxay halkaasna ayuu xertiisii la fadhiistay markaasna waxaa dhowayd iiddii kormaridda ee ahayd iiddii yuhuudda haddaba ciise intuu indhihiisii kor u qaaday ayuu wuxuu arkay dad badan oo soo socda wuxuuna filibos ku yidhi xaggee baynu kibis ka soo iibinnaa inay kuwanu cunaan wuxuu waxaas ugu yidhi inuu jirrabo isaga waayo isaga qudhiisu waa ogaa wuxuu samayn lahaa filibos wuxuu ugu jawaabay laba boqol oo diinaar oo kibis ahi kuma filla in nin walba wax yar qaato markaasaa xertiisii midkood oo andruws la odhan jiray oo simon butros walaalkiis ahaa wuxuu ku yidhi halkan waxaa jooga wiil qaba shan kibsood oo shiciir ah iyo laba kalluun laakiin waxaasi maxay u tarayaan dad sidan u badan markaasaa ciise yidhi dadka fariisiya meeshaasina waxay lahayd doog badan haddaba nimankii waa fadhiisteen tiradooduna qiyaastii waxay ahayd shan kun haddaba ciise kibistuu qaaday oo goortuu mahadnaqay ayuu u qaybiyey kuwii fadhiyey sidaas oo kalena kalluunkii intay doonayeen markay wada dhergeen wuxuu xertiisii ku yidhi ururiya jajabkii hadhay waxba yaanay ka hallaabin sidaa aawadeed ayay ururiyeen oo laba iyo toban dembiilood ayay ka buuxiyeen jajabkii ka hadhay kuwii shantii kibsood oo shaciirka ahayd cunay haddaba dadkii markay arkeen calaamadii uu sameeyey waxay yidhaahdeen runtii kanu waa nebigii dunida iman lahaa ciise keli buu u baxay dabadeed badduu ku dul socday ciise wuxuu gartay inay imaanayaan inay qabtaan oo boqor ka dhigaan sidaa daraaddeed ayuu mar kale keligiis buurta u baxay markii maqribkii la gaadhay ayaa xertiisii badda u baxday waxayna fuuleen doonni oo badday ka tallaabayeen ilaa kafarna'um oo markiiba gudcur bay ahayd ciisena weli uma uu imaan badduna way isku kacday dabayl weyn oo dhacday aawadeed haddaba markay seeb ku wadeen qiyaas shan iyo labaatan ama soddon istadiyon waxay arkeen ciise oo badda ku dul socda oo doonnida u soo dhowaanaya wayna baqeen laakiin wuxuu ku yidhi waa aniga ee ha baqina sidaa aawadeed waxay doonayeen inay doonnida ku qaadaan oo markiiba doonnidu waxay joogtay dhulkay u socdeen dadku waxay doonayeen calaamo maalintii labaad dadkii badnaa oo badda dhankeeda kale taagnaa waxay arkeen inaan doonni kale joogin mid maahee oo aan ciisena taas la fuulin xertiisii laakiin in xertiisii keligood baxeen laakiin waxaa tiberiyas ka yimid doonniyo wayna u soo dhowaadeen meeshii kibistii lagu cunay markuu rabbiga mahadnaqay dabadeed markii dadkii badnaa arkeen inaan ciise halkaas joogin iyo xertiisiiba waxay fuuleen doonyihii wayna yimaadeen kafarnu'um iyagoo ciise doondoonaya oo markay isaga ka heleen badda dhinaceeda kale waxay ku yidhaahdeen macallimow goormaad halkan timid kibista nolosha ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay iima doondoontaan calaamooyinkii aad aragteen aawadood ee waa kibistii aad cunteen oo aad ka dherigteen aawadeed ha u shaqaynina cuntada hallaabaysa laakiin u shaqeeya cuntada sii jiraysa ilaa nolosha weligeed ah ee wiilka aadanuhu idin siin doono waayo isaga aabbaha ilaaha ah ayaa caddeeyey sidaas aawadeed waxay ku yidhaahdeen maxaannu yeelnaa si aannu shuqulladii ilaah u samayno ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi kanu waa shuqulkii ilaah inaad rumaysataan kii uu soo diray sidaa darteed waxay ku yidhaahdeen haddaba calaamadee baad samaynaysaa inaannu aragno oo ku rumaysanno maxaad samaynaysaa awoowayaasheen waxay cidlada ku cuneen mannada sidii loo qoray wuxuu samada ka siiyey kibis ay cunaan haddaba ciise wuxuu ku yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay muuse samada idinkama siin kibistii laakiin aabbahay baa samada idinka siiya kibista runta ah waayo kibista ilaah waa kan samada ka soo degay oo dunida nolosha siiya haddaba waxay ku yidhaahdeen sayidow kibistan mar walba na sii markaasaa ciise wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay kibista nolosha kii ii yimaadaa ma gaajoon doono kii i rumaystaana ma harraadi doono weligiis laakiin waxaan idin sheegay inaad i aragteen mase rumaysataan dhammaan wuxuu aabbuhu i siiyo way ii iman doonaan oo kii ii yimaadana ma eryi doono waayo waxaan samada ugu soo degay ma aha inaan doonistayda yeelo laakiinse inaan yeelo doonista kii i soo diray tanu waa doonistii kii i soo diray in kuwii uu dhammaan i siiyey aanan midna ka lumin laakiin inaan maalinta u dambaysa soo saro kiciyo waayo tanu waa doonistii aabbahay in mid kasta oo wiilka arka uu rumaysta uu nolosha weligeed ah lahaado aniguna maalinta u dambaysa waan soo saro kicin doonaa sidaas aawadeed yuhuuddu way ganuunaceen maxaa yeelay wuxuu yidhi anigu waxaan ahay kibista samada ka soo degtay waxayna yidhaahdeen kanu miyaannu ahayn ciise ina yuusuf kaannu aabbihiis iyo hooyadiis naqaan hadda sidee buu u leeyahay samada baan ka soo degay markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi ha ka ganuunucina dhexdiinna ninna iima iman karo hadduusan aabbihii i soo diray soo jiidin aniguna maalinta u dambaysa waan soo sara kicin doonaa waxaa ku qoran kitaabadii nebiyada kulligood ilaah baa wax bari doona mid kasta oo aabbaha wax ka maqlay oo ka bartay waa ii yimaadaa ma aha in nin arkay aabbaha kii ilaah ka yimid mooyaane isagu waa arkay aabbaha runtii runtii waxaan idinku leeyahay kii i rumaystaa wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah anigu waxaan ahay kibista nolosha awoowayaashiin waxay cidlada ku cuneen maannada oo ay dhinteen tanu waa kibistii samada ka soo degtay in qof kasta cuno oo uusan dhimman anigu waxaan ahay kibista nool ee samada ka soo degtay haddii qof un kibistan cuno weligiis wuu noolaan doonaa oo kibistan siin doonaa waa jidhkayga nolosha dunida aawadeed sidaas aawadeed yuhuuddu way isla murmeen iyagoo leh kanu sidee buu jidhkiisa inoo siin karaa inaannu cunno ciise haddaba wuxuu ku yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay haddaydnan jidhkii wiilka aadanaha cunin oo dhiiggiisa cabin nolosha kuma lihidiin gudihiinna oo kii jidhkayga cuna oo dhiiggayga caba wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah oo maalinta u dambaysa waan soo sara kicin doonaa waayo runtii jidhkaygu waa cunto dhiiggayguna runtii waa wax la cabo kii jidhkayga cuno oo dhiiggayga cabo wuu igu jiraa anna waan ku jiraa isaga sida aabbaha nool ii soo diray aniguna aabbahan u noolahay daraaddiis sidaasaa kii i cunaa isaguna u noolaan doonaa daraadday tanu waa kibista samada ka soo degtay ma aha sida tii awoowayaashin cuneen oo ay dhinteen kii kibistan cunaa weligiis wuu noolaan doonaa waxyaalahaas ayuu sunagoga kaga dhex hadlay intuu kafaarna'um wax ku barayey xerta shakiyaysa sidaa aawadeed xertiisii badidood markay maqleen waxay yidhaahdeen hadalkaasu waa adag yahay yaa maqli kara laakiin ciise qudhiisu wuu ogaa in xertiisu taas ka ganuunacday wuxuuna ku yidhi taas ma ka xun tihiin haddaba maxay noqon haddaad aragtaan wiilka aadanaha oo kor ugu baxaya meeshuu markii hore joogi jiray waa ruuxa kan wax nooleeyaa jidhkuse waxba ma taro erayadii aan idinkula hadlayna waxay yihiin ruux iyo nololba laakiin waxaa dhexdiinna jira qaar idinka mid ah oo aan rumaysan waayo tan iyo bilowgii ciise waa garanayey kuway ahaayeen kuwa aan rumaysan iyo kuu ahaa kii gacangelin lahaa markaasuu yidhi taas aawadeed waxaan idinku idhi qofna iima imaan karo haddaan aabbuhu awood siin taas dabadeed xertiisii intii badnayd dib bay uga noqdeen oo mar dambe lama ay socon butros qirashadii uu ciise qiray haddaba ciise wuxuu laba iyo tobankii ku yidhi idinkuna ma doonaysaan inaad tagtaan markaasaa simon butros wuxuu ugu jawaabay sayidow yaannu u tagnaa adiga haya erayadii nolosha weligeed ahe annaguna waa rumaysannay waana ognahay inaad tahay kan quduuska ah ee ilaah ciise wuxuu ugu jawaabay miyaanan idin dooran idinkoo laba iyo toban ah mid idinka mid ahna waa cifriid wuxuu ka hadlay yudas ina simoon iskariyot waayo isaguu ahaa kan gacangelin lahaa isagoo laba iyo tobankii ka mid ahaa